bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan madaxda reer puntland meel kasta ay joogto iyo dadweynaha reer puntland iyo saxafiyiinta halkan isugu yimi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan shirkan hadda aan anagu ka hadlayo aan ka soo baxnay shir bahalkii shir dowladda puntland ay qabatay madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada waxa weeye waxaan rabnaa dadweynaha reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed wixii wanaag raba inaanu halkan shir saxaafadeedkan aan ugu sheegno arrimaha dhacay afar iyo labaatankii saacoo lasoo dhaafay waad ogtihiin oo dalka puntland muddo dheer ayuu wuxuu la dagaalamayay argagixisada nooc kasta ahaatee iyo cid kasta oo isku dayda inay puntland wax u dhinto hadda waxaa weerar uu nala ku sheegay ama uu ka dhacay in koonfurta soomaaliya ay kaga soo duuleen urur argagixiso ah oo magaciisa la yihahdo al-shabaab iyo wixii la halmaala dadka halkaa ka soo duulay waad ogtihiin waxay soo mareen hobyo waxay soo mareen xaradheero waxay soo mareen ilaa iyo wadadaa dheer bay soo mareen baddeeda iyo berigeeda waxaan oran karnaa arrintaa abaabulkaahi dowladda soomaaliya ee federaalka inayn ka madax banaanayn ay maaragtay gacan ku leedahay arrintaa kusoo duulitaanka puntland waxaa kaloo jira ama hadda hore iyaduna u dhecdhacayay dhinaca waqooyiga waad la socotaan in waayadatan dambe sanduuqiyo wax la sheegsheegayay iyo maaragtay dhinaca buuhoodle iyo sanaag laftigiisa oo somalilan laftigeedu wado aada iyo aad baan uga xunnahay maanta oo lagu jiro kii la doonaya ummadda soomaaliyeed inay doorasho maartin one man ma fowda ay gasho in lasoo abaabulo puntland markii diiday oo aan sharci ahayn ee in la yidhaahdo markayadii caqabadha la geliyo dadka reer puntland meel kasta u joogo arrintaas waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland iyo dowladduba inay arrintaa ka howlgelayso meel kastoo ay joogaan cid walibana ay dalkeeda difaacayso cidna ayan uga samaynayn wax la yidhaahdo jileec iyo maaragtay soo dhaweyn iyo iyo tanaasub shacabka marka waxaanu sheegaynaa reer puntland meel kastoo ay joogaan nin walba inuu diyaar garoobo arrimahaas maaragtay aada u jeedaan iyadoon dadka reer puntland cidna wax gaarsiinayn difaaca xataa dadka puntland dalkooda inay u diyaar goobaan arrintaasuna waxay u muuqataa soomaaliya burburkeedii in dib loo sii bilaabayo oo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii bay soomaaliya isir u burbudhay haddana in dib laga xoojinayo cidda marka ka xoojinaysa iyo cidda lala dagaalaya labada u ay ogyihiin laakiin dowladda puntland waa difaacanaysaa dhulkeeda iyo dadkeeda dadweynaha reer puntlandna waa in isagu isku tashado isagoo aan cidna dhibaato u geynayn laakiin difaaca dalkiisa inuu maarata u diyaargarooba annaguna waa ku hogaaminayn haddii ilaha idan ka dhigo go-aankaasuna wuxuu nahay go-aan ka soo baxay golaha wasiirada puntland oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasna si hayaa xilka madaxweynaha oo hadda shirka shir gudoominaya mar labaadna waa idin salaamayaa cid walbana waxaan leenahay meeshaad joogtaan ka diyaar garooba oo magacaygu waa cali cabdicasib ducaale wasiir waxaan ku socdaa puntland today ma waxaad leedahay dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka dambaysa weerarka al-shabaab ay kusoo qaaday garacad iyo deegaano ka tirsan degmada ayl ee gobolka nugaal adeer maya saadeer maya uma lihi saadeer uma lihi laakiin meeshay ka soo ambaqaadeen ama meeshay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya weeye waxaana xukunta dowladda soomaaliya ee federaalka baa lagu ogaa marka arrintaas waxa weeye waxyaala naga soo gaarayana waa jiraan shirar lagu qabtay muqdisho lagu qabtayoo arrimahaas wax badan lagaga tashaday puntland burburinteeda maxamed saciid baa la yidhaahdaa wasiir deegaan ku dhowaad shan boqol oo kilomitir oo xeebaha puntlandna dhaqdhaqaaqayaa ka jira ciidamaa ka soo degay garaacadoo kale labiyo toban saac bay gacanta ku hayeen xaggee jireen ciidamadii dowladdu ma weydin horey u ogeyn maxaa dhacay meesha ciidamo ma joogin
waxa weeye adan aad iyo aad baa u mahadsan tahay aad soomaaliya waa dad wada soomaaliya jirkooda isu egyahay waana dad wada dhashay haddana meel kasta oo laga soo dogay meel kasta oo laga yimaada puntland diyaar waxay u tahay inay iska difaacdo meeshay joogtana uga tagto haddana garaacad kuma sugna waad ka waraysaa dadweynahana waxaan u sheegayaa garaacad inay hadda ku sugnayn nimankaa sheegaysid sababahay uga baxeen maaha inay iska baxeen baqdintay ka qabaan awgeed ayagoo bixinaya ciidamada dul jooga maxamuud albashiiri warbaahinta dowladda waxaan ku weydiinayaa wasiir adoo raalliya een, tallaabadani si aysan u soo laalaaban ka sokow markii een, dhaleecaynta iyo een, shir saxaafadeedka aan qabanayno maxaa tallaabooyin muuqda oo lagaga hortagaya arrinkan haatan wax lagaga qabanayo istiraatiija ciidan weeye adaana ogaan doona wax laga qabto hortaada imaan doontaa buntlandi waa buntlandi saakii waxaa la hadalnay gudoomiyaha degmada ayl wuxuu noo sheegay inay eh, nimankaas joogaan tuulada garmaal maxaa arrintaa kala socotaan waxaasoo dhan dowladda waa la socotaa go-aan bayna ka qaadanaysaa waxaasoo dhan waxyaala go-aan go-aan bay ka qaadatay waxaasoo dhanna waa idiin dhow Horaan idin ku xaq-